Hay'adda Maaraynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed ee Sodma oo ka jawaabaysa xaaladaha bini'aadantinimo ee deegaanada dalka ka jira ayaa shixnado gargaar ah oo ka kooban qaybaha kala duwan ee raashinka iyo deeq daawo ah waxa ay ku wareejisay agaasimaha isbitaalka magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle si wax looga qabto baahiyaha caafimaad iyo midda cunto ee ka jirta degmada Jowhar iyo deegaanada hoos yimaada agaasimayaasha waaxaha gargaarka iyo caafimaadka ee hay'adda Sodma ayaa ka warbixiyay gargaarka la gaarsiiyay isbitaalka Jowhar waxaa halkan gaashida sida a ujeedaan taagan gaari raashinah oo sida raashin iyo daawo iskugu jira toddoba boqol oo kartoon iyo lix iyo toban kartoon oo daawo ah oo ay hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka ay maanta ku wareejinayso agaasimaha guud ee isbitaalka degmada jowhar dotoresa ramla ay ugu talagashay bukaanka isbitaalka ku jira in lagu dabiibo oo la gaarsiiyo mar kasta hay-adda maaraynta masiibooyinku agaasime waxay diyaar ula tahay isbitaalka jowhar oo ay ognahay xogtiisa iyo xaaladiisa aan ka warhayno in wixii karaankeena ah oo agab ah oo aan gaarsiin karno haddii alla idmo inaan gaarsiinayno maantana kow nooma ah waxaan degmada jowhar aan wax u dirayno runtii halkan waxaan ka diraynaa shixnado maxaa la yidhaahdaa ee, daawooyin iyo maxaa la yidhaahdaa raashin oo runtii maxaa la yidhaahdaa lagu caawin doono ee, shaqaalaha iyo maxaa la yidhaahdaa ee, iyo bukaanada usoo shaqo doonta ama usoo adeeg doonta isbitaalka jowhar oo runtii ah isbitaal referal ah oo dhammaan deegaanada gobolka shabeellada dhexe dadkiisu ay maaragtay ay u imaanayaan runtii waxaan halkan ku faraxsannahay in daawada isbitaalka aan aan maaragtay ee, ku wareejinay ay ay maaragtay kofargarayn karta ilaa muddo laba bilood ugu yaraan oo aan rajaynayno in mujtamaca soomaaliyeed ee deegaanadaas ku dhaqan oo ay ugu horeeyaan hooyada iyo dhallaanka iyo maxaa la yidhahdaa dadka waayeelka ama dadka jilicsan in maxaa la yidhahdaa lagu caawin doono runtii waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa sida ay isku xilqaantay agaasimaha isbitaalka oo maaragtay cabashadeeda ee, na soo gaarsiisay Ee, waxaan rajaynaynaa inaysan noqon markii koowaad oo aan taageerno isbitaalka waxaan rajaynaynaa mashaariic iyo barnaamijyo kale inaan u helno dhankeeda waxaa ka mahad celisay sidoo kale agaasimaha isbitaalka magaalada Jowhar iyadoo u mahad celisay hay'adda Sodma oo gargaarka soo gaarsiisay waxaan u mahadcelinayaa agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda maaraynta musiibooyinka iyo gargaarka degdega ah gudoomiyaha hay-adda agaasimaha waaxda caafimaadka doctor fanax waa u mahadcelinayaa gargaarka ay ka geysteen ama ay gaarsiiyeen isbitaalka gobolka ee jowhar anigoo ah agaasimaha guud ee isbitaalka waxaan mahadcelin ballaaran u gudbinayaa dhammaan maamulka iyo howlwadeennada hay-adda uu ugu horeeyo gudoomiyaha iyo agaasimayaashiisa waxaa hadda ila taagan agaasime sahra oo run ahaantii si aada ugu damqatay baahida ka jirta isbitaalka iskuna dayday inay nagala shaqayso sidoo kale doctor fanax oo asagana gacan ka geystay sidii daawo lagu keeni lahaa isbitaalka maadaama daawo la-aan ay ka jirto xaalad adag oo gaaban uu ku jiro run ahaantii agaasime waa idinkaga mahadcelinayaa